tan iyo wixii ka dambeeyey xayraaddii ay dowladda federaalka saartay duulimaadyadii ka bixi jiray garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ayaa waxaa la soo warinayaa intaasi ay ka dhalatay inay dadku dhinteen halkaasi maarayaha garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ugu magacaaban maamulka la baxaya jubbaland ayaa xaqiijiyey in dad bukaanno ah ay geeriyoodeen kadib xayraaddii duulimaadka ee ay dowladda federaalka saartay garoonka diyaaradaha ee magaalada duulimaad wax la siyaasadayn kara ma aha arrintan si guud ahaan jubbaland bay xayiraada loo saaray waxaa nagu cusub saaka oo ah maalintii labaad ay xayiran yihiin dadyow inay dhinteen oo caafimaad darro u dhintay qaar bukaano yihiin oo weli maaragtay meel ay u baxaan iyo meel ay daba u doontaan layihiin ma garad dadyowa qaar baa ma bukaanadooda aada u litay dad qaarkood ka mid a allah ha u naxariisto waxa uu intaa ku daray in arrintan mas-uuliyaddeeda ay qaadayso dowladda federaalka haddii ay xayiraadda sii socotana ay si deg deg a xal uga gaari doonaan dhibaatadan kulley mas-uuliyad darrada ah dowladda unbaa maxay aheeda ka jawaabi doonta oo qaadan doonta mas-uuliyadda intaa la eg dadna ilaa iyo hadda meelaan marino iyo meelaan geenno yaan la'nahay sababtoo ah waxay u baahdeen bukaanada qaarkood ee waddanka dibaddiisa ay u baahdeen meel la marina ma leh nairobi ma aadi karaan muqdisho oo waddankoodii dhexdooda ma soo aadi karaan marka culeys aada u weyn baa maalintii labaad hadda maaragtay ka dhashay xayiraadii diyaaradaha dadkii anaguna hoos joogaa shacabkan waxaan u ballan qaaday inayna sii dulmanaan doonin insha allahu oo si deg dega xal loogu raadin doono hadduu alla yihahdo arrintan hadday sii socoto arrintan ayaa timid xilli uu taagan yahay khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland kaas oo hadda u muuqda inuu sii xoogaysanayo marar badan ayaa sidan oo kale horey loo joojiyey diyaarado isaga kala gooshi lahaa magaalooyin ku yaala soomaaliya ayadoo dad rayid ahi ay saameen ka soo gaartay xayradahaasi lagu soo rogo duulimaadyada ka shaqeeya dalka